bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeysta kusoo dhowow warkii galownimo reeriyoga warsan isagiiyo kooban maamulka degmada baydhabo ayaa amar kusoo rogay ganacsatada u timaado shidaalka ee magaalada baydhabo culimaa udiinka magaalada baydhabo ayaa ka hadlay diiniyan qaabka ay tahay in looga hortago cudurka halista badan ee adduunyada ku faafaya ee corona virus dowladda ayaa sheegtay in ay lacag u qoondaysay la tacaalidda covid nneteen ee coronaviruska ah iyo amar ka soo baxay dowladda oo dhaqan galay saraakiisha caafimaadka iyo weliba culimada magaalada beledweyne ayaa baaq u diray bulshada ku nool deegaankaasi ra-iisul wasaare khayre ayaa maanta u ambabaxay dalkaasi ethoobiya booliska soomaaliyana waxay ishaaciyeen in la xirayo mid ka mid ah xarumaha dowladda jabuuti ayaa markii ugu horeysay laga soo sheegay kiiska qof jabuutiyaane oo laga helay coronavirus madaxweynaha kenya ayaa ku baaqay in laga duceysto cudurka coronavirus midooda yurubna waxa uu xiray xuduudaha kadib cabsi ka gashay viruska corona in uu ku faafo dalkeeda dadka u dhintay cudurka coronavirus oo sii korortay
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
waa galabnimo arbacaa taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha saddexaad sanadka laba kun iyo labaatanka warka galabnimo waxaa isku soo durdubariday shukri ismaaciil axmed shukri bidhaan anigoo dalmarahana waa idinla socodsiinaya dhanka farsamadana waxaa iga saacidi doona saaxiibkay salaad aadan maxamed warkii oo fidsan maamulka degmada baydhabo ayaa amar ku soo rogay ganacsatada uu u yimaado shidaalka ee magaalada baydhabo faahfaahinta warkanina waxaa inoo haya waryaheena cabdirashiid axmed ibraahim rashka warsheeg aadan hogayaha dowladda hoose ee degmada baydhabo oo uuse shirjiraad usqobadi hafiisya weliba uuse ku hadalaya arrimo badan oo la xiriira dowladda hoose welibana uuse awaamiirha ku saaraya booydoonta badan shidaalka sheeno gudaha magaalada baydhabo hogayaha dowladda hoose ayaa sheegay in maalintii booydo shidaalka aan geli korno gudaha magaalada baydhabo usaoona ka sheegay inay jiraan obsila kuqoba inay booydaasay dhibaato iyo sheenaga bulshada ku nool magaalada baydhabo baawartun xamuulka weynka oo gaar ahaan han shidaalka sheenayan booyado markumaylin baahayaa inay booyado iyo minka dejiyaan maalin booyad oo shidaal dejiyaas ina dhinhan yaalin baahani lan alalankii geedka hadalkay dhuginsudahay meebaan sheegay in isu isku ilaali maadaama magaaladii unity jaamcita meelera isu mashquulka iidan badanyi dadkana badadeen bajaajyadii iyo meelera isu dhaweeyaalkii iyo baawartii gawaaridii yareerkii kale adeegahayen iidan badanyin baawartun kalena eedan weynin oo meelera ismeelelida kaleera dhulwiinba iyo qobsadaayan marka meel meebalkuyaa ini isu lanka kadijiyahay baqaarka baqaarka isku dijiyahayena oo dhinisha maqaayaka yaala marka haddii booyadaas dabqabada mayba waa dhibaato weyn eedan sheegnaa dhinaca kale xogayaha dowladda hoose ee magaalada baydhabo weliba uuse sheegay in iyo wadanga dadaalo keedanga sida walanqobda dhahaya wadooyinka suuga oo inta badan mashquulayinga welibana uuse sheegay in lan baahanya in lan hogaansama awaamiirta maamulka marka tawna haddi ku dagaala mahayna mini baawar diida manoo ah ini shidaal magaalada linka dijinena manoo ah laakiin maybano itaa ini magaalada tanga dhibaatadii nin gaabata waayo geedkan ee dabdamiska un hanin rooroo maqabna isanba ogsantiin xaaladda ini isku akhranta booyad shidaale oo geedkan gubati dhibshay eedan lata marka dhammaan mayba kala dardaaramaan dadka baqaarleyta oo shidaalka gadaayaan ini baqaarka iyo ka degsadayaan hamiin degsadaan shidaasho gee waa la eri ini leendejin hobileera alakanagada marka dowladda lan alalankii hadal sheer diidoona kolley una mayba aan sheegana ini tallaabacad una ku qaado doono hobileer waayahay marba haddii mudane awaamiirtu isan saarteen daleerna magaaladan inay booydo badan oo shidaalkina cariiriiyo marka ganacsatada baqaarantaasi kula hadalana inti arrintaasi waa laku bedel arrintan iyo weliba yeekeedasa xilla sooga guud ee magaalada baydhabo use iyakoo eedan mashquuls badan islamarkaasna booydo iyo sheenayn shidaalka iyo dhibaato badan iyo kahayanga bulshada inta badan iyo keedeegadaayaan gudaha magaalada baydhabo
aad buu umahadsan yahay waryaheena cabdirashiid rashka culimada magaalada baydhabo oo shir jaraa-id ku qabtay magaalada ayaa ka hadlay diiniyanna qaabka ay tahay in looga hortago cudurka halista ee caalamka kusii baahaya ee coronavirus waa kan waryaheena maxamuud cali cabdulaahi gaabsha oo kulankaasi ka qayb galay warbixintana inooga diyaariyey warbaahinta caalamka welibaa qobsaday wararka cudurka coronavirus oo dhammaadkii sanadkuna dhaafnayso ku dhambalami magaalada wuhan ee dalka shiino kureedna weliba uusa ka faafay dunida intiya kale cudurkan uusan gudubi qaaradda afrika gaar ahaan wadamada dariska kenya iyo etoobiya iyo hadeeri yeedoona markiinka horeyti dalkaana laka sheegay intii magaalada muqdisho laka aragay hal qof oo laku helay cudurka korona oo laka karantiilay garoonka aadan adda iyadoo la ogay intii cudurkan sadalan hadal haya intii usoo sadhaqsaa kafaafowa iyo culamada masaajidka jaama ee baydhaba weliba yohasaarana guddi la tacaalowa cudurka kureeda maraki shirjaraayid iyo ka qubdan guda masaajidka jaama ee baydhaba waano qaro ku mid e culamada sayt oo shirkaas ku hadleen iyo waliba yo erana walbadanaa la falanqeeyey liska baraarujiyey kulankii liska tawjiihii wali bulshada lan jeedii lahaay culamo ahaan culammada jeedii lahaytayna walbadan la sheegay dhakhaatiirtiina naftirsho waliyo xog ay haayano ilaa haddii haayaan dhakhaatiirta baydhabo ka noolaytay oon ha gudbiyeen culamadana axaadiista iyo aayadihii qur-aanka iyo ha ka oroori yoon ha jeediyeen isweydaarsigaas lis dhaafsaday waliba ka saabsanaya cudurku hig caafimaad iyo higdiineedba markii la sameeyo kubacda meelahaas gebagabaayayha yo weli masjidka la rooga in guddi la hasaaro dadka hor dhaan walina isla weeray badanaayeen marka si hulan hoolgala guddiga la saaray guddigaas oo shaqadiisina nagada doonta la filow alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi almursaliin bacdi shay una arrimtun arrimuna difaaca korona ee ilaahayday difaaca koran laakiin may lana faray bacdisha adkaalo lana fari annagus ilaahay inta la ro'na bacdisha diintisuna bacdisha ilaahay ka tuugna taasa yaa lana fari ilaahay ma rayfafiru ilallaahi jamiica ari ilaahay meel lanka rooray wada agaaso isantaan seeray raasam ee laakiin adakaaru arlaada maasi wali la faday meeli fadaas ya deerti umadooge mariid ka bolaalan helaagay dadka liwaada lan helaagi dadka suusa lan helaagi dadka osdhamaayo lan helaagi dhinaca kale sheekh awees oo soo kumid tahaye culamada shalayti gobroog iyo kuhayti shirka jaraa-id olon ku hadlaaya cudurka coronavirus iyo weliba uusu sheegay intii markiyo hadlan culamada dhakhaatiirta ku socday wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka koonfur galbeeda inkadambeyntii laakusaari intii shirka marka horeba laakusaara guddi kushal socda culamada iyo weliba dhakhaatiirta shirka boyntiga unku muhiimsan hakubahimay waaye abuurista guddigaasay iyo guddigaas in lagu kuwarsugo iyo go'aanaduusu haka baxo marka insha allah may kuwarsugu doonaa guddigaasay iyo wali hakubax guddiga waa lahasaaray guddiga waa lahasaaray culamada hasaarti marka insha allah guddiga hoolgale usuun waa yani doorjay qaado doon haddii ilahay karaal naga maalin ka hor yahayti markii wasaaradda caafimaadka hukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo sheegdii intii kookumida afar qof oo kukoyti dhinaga dalkaasayt iyo shiino dhowaan laku helay baaritaan lakasuubi cudurka dilaaga e ee coronavirus
aada buu umahadsan yahay waryaheena maxamuud cali cabdulaahi gaabshaa warkaasiina la socodsiinayay dowladda ayaa sheegtay inay lacag u qoondaysay la tacaalidda covid nneteen iyo weliba amar ka soo baxay dowladda oo dhaqan galay waa kan waryaheena cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan cagadahab oo warkaasi inooga dhaca
ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo weliba uuse shaaciyay in dowladda soomaaliya iyo shan milyan oo dollarka maraykanka iyo anqoondayti la tacaalowka caabuqa coronavirus dhammaan dalka oo dhan waxay xukuumaddu maantay meel gaaraha dhigtay shan milyan oo dollar oo ah lacagtii ugu horreysay oo u qoondayno oo lagula tacaali doono cudurkan lacagtaas waxaa waxooga qaban doonaa qof walboo soomaaliyeed oo dhibaata ka soo gaarta cudurkan meel walba oo ay dalka ka joogaan haddii ilaahay sidoo kale ra-iisul wasaaraha iyo weliba ka dhawaaqay in la xayira dhammaan goobo walbarashada sida dugsiyada iyo jaamacado laku bilaawo geeka iyo ona xayiranaado doonan muddo tuma ishan maalmood si lunka horseeda faafowka caabuqa coronavirus ra-iisul wasaaraha iyo muwaadiniinta soomaaliyeed weliba uu safaray in la roojiyey kulamada waaweyn iyo iniska kooyowka meelo fagaaryaalka ee shacabka soomaaliyeed u sheegaynaa in la xiro iskuullada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta beri ah oo ayna xirnaadaan shan iyo toban maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraada dowladda soomaaliyeed sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn xafladaha iyo isku soo baxyada fagaarayaasha dowladda iyo waliba iyo ka howlanta dhammaystirowka xarumolaka karantiilow waana la kuhubayaa dadka lankushaka qaba cudurka meele cisbitaalka martiini lang asteeye ini laka daawayay bukaanada cudurka ka dhaye dowladdu waxay hirgelinaysaa xarumo anugu yeeri doono xarumaha badqabka oo ah xarumo aan rabno in lagu haayo dadka aan isleenahay waa in la karantiilaa inta la hubinayo caafimaadkooda ilaa iyo hadda waxaan rajaynaynaa inaan samayno ugu yaraan labo ama saddex xarumood sidoo kale waxaan rajaynaynaa in isbitaal martiini aan si gaar ah uga dhigno meeshii lagu daaweyn lahaa bukaamada waxaa ku socota shaqo qalabayn iyo maalgelin la tacaali kara isbitaalkaas dhibaatooyinka ka imaan kara cudurkaas haddaba si aan ula tacaalino xaaladaha ka dhalan kara cudurka ra-iisul wasaaraha iyo weliba ganacsatada soomaaliyeed kula hadlay saamaynta use dhaqaale dalka kawaaldhada kora caabuqan iyo sidii lanku horseeda lahay sidoo kale waxaan wada hadallo kula jirnaa hay-adaha dhaqaalaha adduunka si aan uga helno caawinaadii looga hortegi lahaa cudurkan dalka soomaaliyeed oo dhan waxaa kaloon sidoo kale la fadhiisanay oo aan talooyin isweydaarsanay ganacsatada soomaaliyeed sidii iyadana aanu xaqiijin lahayn saamaynta cudurkani uu ku yeelan karo dhaqaalaha oo aan uga hortegi lahayn ugu dambayntii waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed waxa ugu xooggan ay haystaan waa iimaankooda caqiidadooda iyo diintooda inaan ducaysanno ilaahay ku xirnaanno ilaahay baranno ayaan soo jeedinayaa amarka ra-iisul wasaaraha dalka iyo weliba wararka lakuhelaha iyo sheegahayana in inta badan bowse ku dhaqan galay magaalada muqdisho iyo gobolada dalka islamarkaasna badi geeka la fasaxay goobo walbarashada inta badanba macalimiinta jaamacado iyo iskuullada kiyaala magaalada muqdisho iyo ardadiyo weliba iyo la wadaagana ini la fasaxa iskuullada iyo jaamacado iyo-ona la fuliyow amarada ra-iisul wasaaraha
aada buu mahadsan yahay waryaheena cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan cagadahab oo warkaasi inooga dhacayay ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya xasan cali kheyri ayaa maanta u ababaxay dalkaasi ethoobiya ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyri wafdi hogaaminaya ayaa saaka ka ambabaxay magaalada muqdisho iyagoo kusii socda caasimada dalka ethoobiya ee adis ababa safarka ra-iisul wasaaraha ah dalka soomaaliya ee adis ababa ayaa waxaa ku wehelinayay xubno ka tirsan golihiisa wasiirada waxaana la sheegay in safarka uu ahaa mid deg deg ah oo aan horey loo sii qorshayn warar lagu kalsoonaan karo oo aan helayno ayaa sheegaya in ujeedka safarka ra-iisul wasaare xasan cali kheyri uu ku tegay adis ababa uu la xiriiro arrimo kusoo kordhay xiriirka u dhexeeya soomaaliya iyo ethoobiya sidoo kale ilo xog ogaal ayaa sheegaya in xasan cali kheyri uu fariin ka sido madaxda dowladda uu fariin u sido madaxda dowladda kana sido madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo qoraal saaka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in kheyre uu kulamo kala duwan la qaadan doono inta halkaasi uu ku sugan yahay madaxda dalka ethoobiya si kastaba ethoobiya waxaa la sheegay in dhowaan ay ka carootay markii soomaaliya ay taageertay qaraarkii masar ee jaamacadda carabta ee ku aadanaa mowqifka la xidhiira biixireenka ay dhistay ethoobiya iyadoo shirkii jaamacadda carabta uu soomaaliya u matalayay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya booliska soomaaliya ayaa shaaciyey in la xirayo mid ka mid ah xarumaha dowladda taliska ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa ku dhawaaqay in la xirayo waaxda faraha ee xarunta waaxda hay-adaha dembi baarista ee c i d da sababo la xidhiira cudurka coronavirus taliya ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed sareeye guuto zakiye xuseen axmed ayaa sheegtay in iyada oo la raacayo awaamiirta madaxda dowladda federaalka ee ku aadan ka taxadiridda caabuqa corona beri laga bilaabo la xiray waaxda faraha ee c i d iyadoo la raacayo awaamiirta guud ee dowladda federaalk soomaaliya ee ku aadan taxadarka faafidda cudurka coronavirus waxaa shacabka soomaaliyeed ku wargelineynaa in laga bilaabo beri taariikhdun ay ku began sagaalka tobanka bi saddexaad laba kun labaatanka la xiray waaxda faraha c i d da bixisa warqadda dembi la-aanta muddo shan iyo toban casho ah ayay tiri taliya zakiya dowladda soomaaliya ayaa bilowday siyaabo looga hortagi karo cudurka coronavirus tan iyo markii qof qaba cudurkaasi oo ka yimid shiinaha lagu qabtay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho kiiskii ugu horeeyay ee cudurka covid nneteen ee loo yaqaano coronavirus ayaa laga helay dalka jabuuti war hadda soo dhacay ayaa waxa uu sheegayaa in goordhow dalka jabuuti laga helay kiiskii ugu horeeyey caabuqa halista ee coronavirus kaasi oo kusii faafaya dalal badan oo ku yaala caalamka wasiirka caafimaadka jabuuti maxamed warsame diiriya oo la hadlay laanta afka soomaaliga ee b b c da ayaa u xaqiijiyey in qof u dhashay dalka sbain laga helay kaasoo dalka gaaray afar iyo tobankii bishan cudurkan safmarka ah ayaa maalmo ka hor laga helay dalka kenya ethoobiya iyo soomaaliya cudurka coronavirus ayaa markii hore kasoo bilowday dalka shiinaha waxaana u geeriyooday in ka badan toddoba kun oo ruux halka kumanaan kalena uu soo ritay iyadoona ay xusad mudan tahay in boqolaal qof kalena ay ka bogsoodeen madaxweynaha dalka kenya ayaa ugu baaqay dadkiisa inay iska ilaaliyaan coronavirus kalina wuxuu kow ka yahay wararkeena akhbaaraadka caalamka halka aad kala socotaanna waa rediyoga warsa soomaaliya baydhabo oo aad kala jaanqaadaan mawjada f m ka dhareerkeedu yahay sideed sideed dhibic laba megahertis mawjadaha gaagaaban iyo aalada life streamkood guud ahaanba ka dhegeysan kartaan caalamka madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa ku booriyey muwaadiniinta dalkiisa inay firaaqa yeeshaan maalinta sabtida ayna ku ducaystaan in uu ka dhammaado caabuqa coronavirus ee safmarka ah waddanka ku yaala bariga qaaradda africa ayaa maanta oo talaado ah ku dhawaaqay kiiskii afaraad ee caabuqa laga helay dalkaasi wasiirka caafimaadka ee kenya mutahi kow kagwaga ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay warbaahinta ugu sheegay in dad in dad ka badan boqol qof laga baaray xanuunka tan iyo markii kiiskii ugu horeeyey la xaqiijiyey maalintii jimcadii ahayd waxa uu sheegay in toddobaatan iyo qow qof laga waayay fayraska halka soddon iyo lix kalena ilgaara lagu hayo fariin ka timid madaxweynaha dalkaasi kenya kenyatta oo madaxtooyada kenya soo dhigtay boggeeda twitterka ayaa lagu sheegay in waddanka uu wax walba u sameynayo sidii uga hortegi lahaa fiditaanka cudurka laakiin shacabka dhankooda looga baahan yahay in ay ka ducaystaan cudurka safmareenka ah ee baaba-a ku hayo dadka dunida laakiinse ay ilaahay mahaddii tahay in inta uu soo rito ay yar tahay tirada dhimashada waxaana la sheegaa in boqolkii qofba hal qof uu geeriyoodo laakiin master kenyatta ayaa sheegay in maadaama la mamnuucay isu imaanshaha dadka qof waliba looga baahan yahay in uu gurigiisa ku ducaysto midooda yurub ayaa xuduudaha xirtay si fayraska corona loola dagaalamo midooda yurub ayaa xayiraad socdaal oo soddon maalmood ah kusoo rogay dhammaan xuduudaha dalkiisa tallaabada oo ururka ku dhawaaqay ayaa la sheegay in la filayo in uu ka dhaqan galo lix iyo labaatan dal oo ka tirsan midooda yurub xayiraada midooda yurub uu soo rogay ayaa kusoo beegmaysa xilli ay sii kordhayaan tirada dhimashada dalalka talyaaniga iyo sbain iyo faransiiska qaaradda yurub waxaa si weyn uu u saameeyey viruska corona ee dunida kusii faafaya islamarkaana dilay ku dhowaad toddoba kun iyo shan boqol oo qof sidoo kale tartanka kubadda cagta ee euro laba kun iyo labaatan ayaa dib loo dhigay muddo hal sano ah ilaa laba kun koo iyo labaatanka sababo la xidhiira cudurka safmarka ah corona cudurka ayaa wuxuu soo ritay dad ka badan boqol siddeetan iyo shan kun oo ku kala nool daafaha caalamka tallaabooyinka midooda yurub u qaaday waxaa ka mid ah dhinaca coronavirus in xayiraada dhinaca socdaalka lagu soo rogay muwaadiniinta aan u dhalan in ay kasoo tallabaan xadka marka laga reebo muwaadiniinta wakhtiga dheer yurub deganaa qoysaska muwaadiniinta yurub u dhashay iyo diblomaasiyiinta shaqaalaha caafimaadka ee xuduudda aan lahayn isagana kala goosha dalalka caalamka gaadiidka ay la shaqeynayaan muwaadiniinta faransiiska ee guryahooda ka baxa waxaa la doonayaa in ay sitaan warqad caddaynaysa sababta ay guriga uga soo baxeen haddiise ay warqad wadan ay la kulmayaan ganaax lacageed oo dhan boqol soddon iyo shan yuuro oo u dhigantaa boqol iyo konton dollar arrintan ayaana imaanaysa kadib markii uu madaxweyne macroni uu dalka faransiiska uu geliyey xaalad deg deg ah oo la mid ah dagaal shacabkana uu ku amray in ay guryahooda ka soo bixin oo ay u soo bixi karaan oo keli wixii daruuri ah dadka u dhintay cudurka coronavirus ayaa la sheegayaa in ay sii korortay cudurka coronavirus ee safka ku socda ayaa gaaray dhammaan kontonka gobol ee uu dalka maraykanku ka kooban yahay iyada oo gobolka west virginia kiiskii ugu horeeyey ee cudurka talaadadii laga helay markii shaaca laga qaaday kiiskii ugu horreeyeyna barasaabka west virginia jim justice wuxuu yidhi waan ogeen inay tani imaanayso magaalada new york waxaa la saaray xayiraad la mid ah midda saaran san francisco aagga bay dalka maraykanka ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey waxaa laga helay lix kun oo kiis oo cudurka coronavirusa iyada oo ay dhimashaduna gaartay boqol iyo shan dunida oo dhan kiisaska cudurka ee la helay waxaa lagu qiyaastaa ilaa iyo laba boqol oo kun oo kiis iyo siddeed kun oo dhimasho ah ilaahay haynaga hayo waxaana bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan adduunyada dusheeda iyo weliba dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada baydhabo culimada adduunkana shalay ay fareen in dadka ay iska ilaaliyaan meelaha dadka ay isugu yimaadaan islamarkaana ay akhristaan allana u toobad keenaan cudurkan iyo aafadiisana alla waxaan ka baryaynaa in uu naga hayo maadaama aan nahay shucuub islaama ducada iyo weliba adkaartana aan badino allaha inaga najeeyo xasbuna allahu wanicma alwakiil dhegeysta war wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray waad kala socoteen radioga warsan galabtan waa naga intaa warkeenna waxaa isku soo dubariday soona saartay shukri ismaaciil axmed shukri bidhaan anoo mukhtaar sheekh aadan dalmarahana waa idinla socodsiinaya dhanka farsamadana waxaa iga saacidayay saaxiibkay salaad aadan maxamuud inta warkan warkiisa xiga aynu ku kulmi doono dhammaanta iyada waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu